بسم الله walaal horta waa mahadsantahay v o a da waan salaamayaa xalay xilliga fiidkii labaiyi tobanka taqriiban meelaha xilliga salaada markay waktiga salaada ayaa al-shabaab waxay soo weerareen deegaanka mooriyo number conton sida caadada u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacab ah xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen marka dagaalkaas waa jira dhibaatadaas way jirtaa marka tirakoob ma laga hayaa guryo intii la eg yihiin ama dadka ay qafaasheen oo kale ilaa hadda tirakoob ma ka haysaan
dadka hadda aan intaan ka warayno al-shabaabka ay qafaasheen waa dad ilaa shan iyo labaatan oo dhalinyaro u badan oo xogta hadda ugu dambeysa aan haynana la geeyey deegaanka janaale guryaha ay gubeenna waa guryo runtii fara badan tirakoob qabaa hadda ayaa lagu wadaa maadaama xilliga hadda ay dhibaatadu geysteen ay ahayd xilli haween ah oo wax keliya oo la sameyn karay ay ahayd in dadku la difaaco oo intaba la karo marka tirakoobkooda guryaha hadda la gubay intaa ma dhihi karno laakiin guryo badan ayaa laga gubay aagaas maxay uga dan leeyihiin dad badan ba isweydiin karaa hadafka ay uga dan leeyihiin arrintan
sida rasmiga al-shabaab caadadoodu ma aha waa caadadooda rasmiga ah dowladda keliya lama dirarsane shacabka soomaaliyeed oo dhan ayay la dirarsan yihiin oo mar walbaba waad arkaysaan oo dhibaatada ay geysanayaan badankeeda waxay ku dhacdaa shacabka hadday qaraxyada yihiin hadday miinooyinka yihiin iyo haddii kaleba marka waxay unugu dan leeyihiin waa in shacabkaas oo runtii masaakiinta ah oo xilligan abaarta hadda laga sii baxayo oo beerahooda inay tacbadaan raba inay dhibaateeyaan oo ay sii guuriyaan marka cadow cadaawadii ay u qabeen soomaalinimada unbay sii xoojinayaan mooyaane hadaf kale oo kaas ka weyno hadda la sheego ay ka leeyihiin haba yaraatee ma jirto rabadaan tiba haatan soo dhow marka ma jiraa xidhiir ka dhexeeya al-shabaab oo kale kor waxay u qaadaan howlgalladooda dowladduna haatan waxay sheegtay in iyaga laftigooda howlgallada kor u qaadayaan marka ma jiraa xidhiir arrimaha ka dhexeeya sida rasmiga ah howlgalo ayaa ka bilaaban doona gobolka mana qarsoodina ma ahan waa howlgal la raba in gobolka si guud ahaana nimanka nabadiidka looga sifeeyo taasna wuu bilowday oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inta hadda loogu talagalay inay howlgalkaa fuliyaan iyo kuwo kale oo sii socdaba waxaa la isugu geeyay deegaanka beledogle arrinkan oo ah in shacabka la dhibaateeyo oo nawaaxigaa degan ee waddada dheer degan horey ayuu u jiray oo howlgalkan ka hor ayuuba jirayba oo sidaan oo kale dhowr jeero hore ayaa deegaanadaas intay soo weerareen xiliyada habeenkii ay guryo ay ka gubeen marka al-shabaab haddii ay shacabka dhibaateeyaan iyo haddii kaleba annagu ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan shacabkeenii aan ka difaacno cadowga howlgalkaas la qorsheeyey oo dowladda federaalka iyo si guud ahaana koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed ay isaga kaashanayaan oo la rabo shabaab in looga dulqaado shacabka shabeellaha hoosan inuu bilaaban doono gudoomi bal deegaanada ay guryaha ku gubeen dadkana ka qafaasheen haddaad noo sheegtid deegaanada hadda wax laga gubay waa nawaaxiga number conton iyo muuri tuulada muuri oo runtii ka tirsan degmada afgoy